mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kormeeray xarunta tobabarka macallimiinta qaranka ee magaalada baydhabo halkaas oo ay kula kulmeen maamulka iyo shaqaalaha xarunta kormeerka ayaa qayb ka ahaa dadaalada lagu xoojinayo tayada waxbarashada ee koruqaadista xirfadaha macallimiinta dalka intii ay joogeen xarunta mas-uuliyiinta waxay soo qiimeeyeen xaaladda ka jirta goobta qalabka tobabarka iyo habraacyada waxbarasho ee lagu isticmaalayay waxaa kaloo ay dhegaysteen maamulka xarunta warbixin ku saabsan baahiyaha iyo caqabadaha jira iyagoo ballanqaaday in dowladda dhexe ay ka shaqayn doonto sidii loo horumarin lahaa adeegyada xarunta kormeerkan ayaa imaanaya xilli wasaaradda waxbarashada ay xoogga saarayso qorshayaal lagu tayanayo macallimiinta si loo hubiyo in ardayda soomaaliyeed ay heleen waxbarasho tayo leh oo heer qaran ah xogayaha joogtada ahi ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu ka warbixiyey kormeerkiisa maanta oo bisha agost sagaal ay tahay waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan goobjoog u noqdo oon soo booqdo xaruntii tababarka macallimiinta xaruntii kumeelgaarka tababarka xaruntii macallimiinta ee tababarka kumeelgaarka ahayd ee koonfur galbeed oo ku taal magaalada baydhabo runtii aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan ku arko wasaaraddii waxbarashada tababarayaasha iyo machadkii iyo ardaydii ama baraardaygii la tababaraya inaan maanta meeshaan isugu nimaano runtii aan ku arko aan ku soo booqdo aad iyo aad runtii aan ugu faraxsanahay waxay aan meeshaan ku arkayna waa runtii howl aad u qurux badan ayaa meesha ka socoto oo tababarkii macallimiinta uu soo socday gruubkii ugu horreeyey ama kalkii koowaad oo la qaatay iyo kalkii labaad oo oo meesha tababar uga wada socdo oo macallimiin gaaraysa ilaa siddeed boqol oo macallin oo maanta tababar meeshaan uga socdo runtii inaan imaado goobjoog ka noqdo aan arko aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan aad runtii uga mahadcelinayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed khaasatan wasaaradda waxbarashada